أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحaan اllahi wma ana min اlmushrikiin bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعيin ama bعdu waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay tafsiru suurati yuusuf casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobaad qisadii nebiy llaahi yuusuf ku saabsanayd ayaan kasoo baxnay waxaa loo soo jeestay marka ummaddan iyo dadkii nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalama uu dacwada siinayey sida ay dacwada nebiga u qaabileen iyo waxa uu isagu ka filayey maadaama qisadan uu ku dul aqriyey qisadaanuna aqrinteedu ay daliil u tahay qur-aanka xaqnimadiisa iyo nebiga risaaladiisa dhabnimadeeda haddana dadka badankood inaynan rumaynaynin wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin xaqiiqdaas buu alla noo tilmaamay waxaa kaloo alla tilmaamay inta badan dadka iimaankoodu inuu shirki ku dheehan yahay oo inay ilaahay abuurista u ogol yihiin isaga inuu wax abuuro maamulka u ogol yihiin haddana cibaadada ay ilaahay subxaanahu wa tacaala keyrkii ay la wadaajinayaan wamaa yu'minu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun iimaankoodu inuu ahaa haddii la yidhaahda yaa idin abuuray allah shirkigooduna inuu ahaa cibaadada iimaanka noocaasna inuu yahay iimaan xagga luqada ee iimaankii sharciga ahaa ee munjiga ee ruuxa badbaadinayay ma aha towxiidu rububiyana inuu laasimsanayo ama uu istilzaam uu ku sameynayo towxiid ululuhiya ayaan sheegnay laakiin uunan keenaynin oo ay dhici karto qofku inuu towxiidu rububiya rumaysan yahay haddana cibaadadii ilaahay keyrkii oo wax ugu daraya taa waa dhici kartaa waana macnaha aayadda ayb laakiin qofka towxiidu rububiya marka uu qiran yahay daliil baa qoorta u suran oo waxaa markaa laga rabaa oo laasim iyo waajib ku noqonayo hadduu sidaa og yahay inuu allah kaliya caabudo allaha uu rabbinimada u ogol yahay ayb taasaan kasoo baxnay marka allah wuxuu leeyahay afa aminuu an ta'tiyahum afa aminuu miyay ka nabad galeen an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun tu daboolayso inay u timaado taas oo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ah aw amase ta'tiyahum inay u timaado assaacatu saacaddii inay u timaado baktatan xaal ay kadinaysa saacaddu wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin ayb alla wuxuu leeyahay marka intay kufrigaa iyo madaxdaygaa isku daraan miyaa haddana ay ka aamin yihiin cadaab inuu daboolo afa aaminuu miyay ka aamin noqdeen an ta'tiyahum inay u timaado ghaashiyatun tu daboolayso taas oo min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa ka mid ah ow amase ta'tiyahum inay u timaado assaacatu saacaddii ay u timaado baktatan iyadoo kadinaysa saacaddu markaa baaqitatan xaal ay kadinaysa saacaddii ayb oo masderkaa marka xaalaa laga laqbeynayaa maadaama uu nakiro yahay wahum iyagu walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin oon ogeyn sidaa miyay ka aamin noqdeen qul haadihi sabiilii adcuu ila allah qul waxaad tidhaahdaa nebi moxamedow haadihi tan oo dacwada ah sabiilii jidkayga weeyaan adcuu waan u yeerayaa annaasa dadkii baan u yeerayaa ila llaahi ilaa cibaadat illaahi waxdahu ilaahay cibaadadii baan ugu yeerayaa keligii in la caabudo calaa basiiratin basiiro iyo aragti dheer iyo cilmi korkii ayaan ugu yeerayaa ama calaa basiiratin xaal aan basiiro iyo aragti dheer iyo cilmi aan ku suganahay ana aniga ayaa u yeerayo iyo waman duul itabacanii i raacay wa subxaana allaahi ilaahay baa nasahan oo nasahnaani ay u sugnaatay wamaa ana anigu maahi min almushrikiina kuwa ilaahay waxa uu leeyahay wax ugu daro oo cid kale waxla cibaadadiisa ugu dara ma ka mid ihi sidaa dheh aayaddanna marka dariiqii dacwada ayaa si fiican loo xariiqayaayo alla wuxuu leeyahay qul waxaad tiraahdaa haadihi tan sabiilii jidkayga waay sabiil marka yudakar wa yu'anah ayb haadihi sabiilii haadaa sabiilii labada waa bannaan tahay markaana marka waa la ta'niitiyeyo haadihi baa lagu ishaaray haadihi tani sabiilii jidkayga waaye sidaa dheh adcuu waan u yeerayaa annaasa mafcuulkii marka waa muqadar adcu nnaasa dadkii baan u yeerayaa ilallaahi ilaa cibaadati illaahi waxdahu ilaahay cibaadadiisa oo keliya un baan ugu yeerayaa sidaa ku dheh calaa basiiratin xaal aan marka xujo ad xujo cad korkeed aan ku suganahay ayb marka adcuu ilallaahida abu xayaan ilandalusi wuxuu leeyahay adcu nnaasa dadkaan ugu yeerayaa ilallaahi alle bis baan dadka ugu yeerayaa yacnii laa ilaa hayrihi hayrkii ugu yeeri maayo min melikin boqor ow insaanin ama qof ow kowkabin ama xidig ow sanamin ama sanam inamaa ducaa-ii ilallaahi waxdahu yeeritaankaygu waa alla un xaggiisa bis anigana isagaan caabudayaa dadkana isagaan ugu yeerayaa meeshaas marka dacwadu de waxa ay gaayadeeda iyo yoolkeedu waxa uu yahay cibaadatullaahi waxdahu ilaahay keliya in la caabudo oo cid kale aan la caabudin taa in dadka loogu yeero asal marka waa kaasoo dacwada qofka uu bixinayo kooxna ugu yeeri maayo dadka isagana isugu yeeri maayo si gaar ahaaneed mulki iyo boqortooyo ama madax nin ah iyo waxyaabahana ugu yeeri maayo ilallaahi ilaa cibaadati illaahi waxdahu bis unbuu ugu yeerayaa calaa basiiratin xaal aan ku suganahay basiiro iyadana waa asal labaadoo marka qofka uu dacwadii gudanayaa waxa weeyaan inuu ku waxa uu gudanayaa inuu hubo calaa yaqiinin wa calaa cilmin inuu ku yahay waxuunan aqoon u lahayn ama aqoonteeda uunan markaa yacni ay si ugu laaqan tahay ee dacwo kuma bixin kara dabcan basiirada iyadana abu xayaan wuxuu yidhi alxujatu alwaadixatu waa xujada cad waalburhaanu almutayaqanatu iyo burhaanta la hubow min qowlihi tacaalaa ayay ka ahaatay oo lagu fasirayaa qad jaa-akum basaa'iru min rabbikum rabbigiin xaggiisa waxaa idinkaga timid basaa'iru wax wax idin tuso idinka waxa wax ku tusi karaana waa cilmi wax kale maaha ayb macnahaas baa marka calaa basiiratin tana ku jiro asal marka waxay tahay dadka loogu yeerayaa cibaadatullaahi waxdahu wax kale maaha haddii marka asalkii isaga ahaa ee in dadku ay alla keliya caabudaan xaqiisana cid kale aynan siinin oo shirkigana iska ilaaliyaan adcuu ilallaahi waxaa kasoo horjeedo shirkiga dadkii marka tawxiidkii baa loogu yeerayaa shirkigana waa looga digayaa meeshaasi marka haddii laga dhigo nuqdatulkhilaaf marka laga dhigo ee la yidhaahdo intaa dadka loogu yeeri maayo lianna mas'ale khilaafiya waay oo dadku waxay isku hayaan yacni wadaadna wuxuu leeyahay ilaahay keliya hala baryo war markay dhibaata ku hayso cid ku maqlaysana aanay jiri jiri karin allah maahane ya allah dheh mid kalena waxaa laga yaabaa marka inuu leeyahy maya cid kale waa ilaahay waa loogu dhowaan karaa meeshaa marka hadda wixii ilaahay lahaa sow layskuma haysta marka wixii ilaahay lahaa waay waxaa labadaa wadaad isku hayaan oga wada inay tahayna waxaana tusayo aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alardi ailaahu maca allah ailaahun maca allah baa la ilaa macbuud ma jiraa alla la garab dhigo maya waay waxa laga soo hadlayana waa maxay cidda loo qayshanayo markay dhibaato taagan tahay ood bad mugdigeed ku jirto cid ku maqlaysa aanay jirinoo asbaabuhu ay kaa go-aan cidda aada u qayshanaysaa hadday ilaahay heyrkii noqoto waxbaad la siisay alle mas'aladaa iyadana haddii la yidhaahdo khilaaf baa ka joogo mar haddii uu khilaaf ka joogana iyada waa iska daynaynaa waxyaabaha aan laysku khilaafsanayn baana ku koobnaanaynaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa dee mafhuumkii dacwadaba in laga wareersan yahay nacam ayb mafhuumkii dacwada in laga wareersan yahay ayb calaa basiiratin xujo cad xaal aan korkeed ahay oon ku taaganahayo waxa aan dadka ugu yeerayo aan hubo yaqiin aan uha u hubo ana aniga ayaa ugu yeeraya dadka iyo waman duuli tabacanii i raacay wa subxaana allaahi marka rasuulka iyo intii raacday nebigeed waa kii yidhi balliquu canii walow aaya aniga iga gaarsiiya aayadba ha ahaatee ninkii marka wax ogaado inuu dadka gaarsiiyo wixii uu ogaaday uu nebiga xaggiisa ka gutaa laga rabaa dadka ugu horeeyaana waxa ay yihiin culimada lianna nebigu wuxuu yidhi sal ll ly slam alculamaau warahatu lambiyaa culimada waayo kuwa ambiyada dhexlay ayb ee caamadu maaha iyagu ambiyada yacni waxa ay ka dhexleen wax aad u yar weeyaan waa loo waa lagu kala badan yahay dhaxalkii ambiyada waxa dhexlayna waa waa culimada weeyaan iyagaa marka lagula khitaabay sidaas ayb wixii daahir aho masaa-il daahiro xaaraan daahira iyo waajib daahira iyo qof kastaa dadka waa u sheegi karaa war salaada tuko zinada iska ilaali tuugnimadu waa xaaraan middaa masaa-il oo daahir ah waa cid walbaa dadka waa waa ka gaarsiin kartaa nebiga xaggiisa wixiise aqoon u baahdo ama habka loo sheegayo aqooni ku xirnaato waxaa qofka laga rabaa marka inuu basiiro iyo aqoon u leeyahay wa subxaana allahi ilaahay baa ceeb ka hufan wamaa ana anigu maahi min almushrikiina kuwa ilaahay wax ugu daro xaqiisa cid kale wax ugu daro kuwa ka mid ma ahi sidaa dheh wamaa arsalnaa min qablika ilaa rijaala nuuxii ilayhim min ahli lquraa wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag un baan dirnay raggaas oo nuuxii aan waxyoonaynay ilayhim iyaga xaggooda aan u waxyoonaynay min ahli lquraa kuwaasoo min ahli lquraa magaalooyinka dadkooda ah afala oo ka mid ah afalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dambeedkooda min qablihim iyaga ka horreeyey dhulka intay socdeen miyaanay eegin kuwaa ciribtooda waxay ku dambeysay waladaaruul aakhirati aakhirada daarteeda khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan itaqow cabsaday oo alla ka dhowrsaday afalaa tacqiluun miyaydnan caqli lahayn oo aydnan waxgaranaynin ambiyada iyo nebigu waxa uu la yimid rususha kale inay la imaadeen oo nebigu rususha kale waxa ay la imaadeen wax ka duwan inuunan la imaanin iyo meeshii rususha laga soo saari jiray buu halkana aayaddan alla uga warramayaa oo alla wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa nebi moxamedow ilaa rijaalan unbaan diraynay malaa-ig ma diraynin haweenna rusulkama aanan dhigin oo ma soo dirin aayaddaani marka waxay daliil u tahay rusushu waa wada bani aadam waana wada rag ayb waa bani aadam yacni waxaa weeyaan malaa-ig maaha haddana waxaa weeyaan waa rag ayb oo marka ilaa rijaalan uu leeyahay alle haweenkii markaa iyagu inaan rusul laga soo bixinin bay u daliishadeen culimada aayaddan maryam inaysan rasuul ahayn yay aayaddan marka ay ka qaateen allah culimada ayb jinniga iyaga rusul ma leeyihiin iyo aayatul ancaamna waa kusoo marnay mas'ale sidaas oo kale ah jinniga laakiin rususha iyaga dhexdooda asalka waxaa weeyaan jinka waxaa loo diray nebigeenna rasuul u ah ee iyaga marka dadkii dacwada fahmay iyaga dhexdoodana dacwo waa isgaarsiiyaan ayb laakiin rasuulku waxaa alla ku karaameeyey yacni bani aadamka ayb aayadda marka yaa macshara aljini walinsi alam ya'tikum rusulunna ee rususha waxaa weeyaan jin insi waa laysku daray laakiin rusushu bani aadamka waay kuwa ay kasoo baxayso weliba nabigeenna sala allahu alayh waali wasalam risaaladiisa ay u dambeysay jinka isaga ayaa insi iyo jin labadaba isagaa rasuul u ahaa jinnigii wayna dhegaysteen sida suuratu laxqaaf alla uu uga waramay waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'aana sidoo kale marka iyagiina marka way sii gudbiyeenoo dacwadii nebiga sala allahu alayh waali wasalam ayay jinsigooda usii gudbiyeen wamaa arsalnaa ma dirin min qablika adiga hortaa ilaa rijaalan rag un baan dirnay kuwaasoo nuuxi aan waxyoonaynay ilayhim iyaga xaggooda aan u waxyoonaynay min ahli lquraa kuwaasoo magaalooyinka dadkooda ah ka mid ah min ahli lquraana waxaa laga qaadanayaa rasuulku magaala laga soo bixin jiray baadiye lagama keeni jirin oo rusushu inay reer magaal ahaayeen oo magaalada ugu weyn dadka meesha ay degan yihiin yaa laga soo dhex saarayay sida nabigeennaba sala allahu calayhi wasalam looga soo saaray maka umulquraa oo jaziira alcarabiya magaalada asalka u ahayd ah oo carabtuna ay usoo xajin jireen meeshaa bartankeeda laga soo saaray nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh falam yasi markaa jins marka magaaladu ama dadka magaalada joogaa dadka reer baadiyaha waa ka fiican yihiin jinsi ahaan marka la fiiriya maadaama ilaahay magaal magaalada un uu kasoo bixiyey rususha ee baadiyaha aan laga soo saari jirin horena aan usoo marnay alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulih afalam yasiiruu miyaynan soconin fil ardi dhulka korkiisa miyaynan ku soconin fayanduruu markaa ay fiiriyaan kayfa sidii kaana uu ahaaday caaqibatu ladiina kuwii cirib dembeedkooda min qablihim iyaga ka horreeyey sidaa miyaanay feerinayni aynan feerinin waladaaru laakhirati tan dambe daarta dambe ta dambe daarteeda yaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan itaqow dhowrsaday oo ilaahay ka cabsaday sidaabaa u khayr badan aaakhiradaasaa u khayr badan afalaa tacqiluun miyaydnan wax garanaynin xataa ida stay-asa rusulu wadannuu anahum qad kudibuu jaa-ahum nasrunaa xataa ida stay-asa rusushii baan dirnay ilaa an istay-asa ilaa uu quustay alrusulu rusushii ay quusteen wadannuu ay maleeyeen amase ay yaqiiniyeen annahum wadannuu ay ay maleeyeen ee dadkii marka rususha loo soo diray waay annahum iyagu qad kudibuu in loo been sheegay ay maleeyeen jaa-ahum waxaa yimid nasrunaa gargaarkeennii baa yimid fa nujiya waa la badbaadiyey man ayaa la badbaadiyey nashaa-u aan doonayno walaa yuraddu lagama celiyo ba-sunaa baaskeenna canilqowmi qole xaggood lagama celiyo almujrimiina dembaabeen laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kaana wuxuu ahaa qasaskoodii laqad laqad laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe kaana waxaa ahaaday fii qasasihim qisooyinkooda dhexdeeda cibratun cibro qaadasho ayaa ahaatay liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah maa kaana ma uunan ahayn qisadoodu xadiidan sheeko ma ahayn sheekada oo yuftaraa la been abuuray oo la been abuuraya ma ahayn walaakin lagu noqoye tasdiiqa aladii kaana wuxuu ahaa tasdiiqa aladii kii rumayntii ayuu ahaa beyna yadayhi isaga ka horreeyo qur-aanka ka horreeyey wa tafsiila kulli shay-in shay kasta kala bixbixintii ayuu un ahaa wahudan hanuun ayuu ahaa iyo waraxmatan naxariis liqowmin ba u ahaa yu'minuuna rumaynayaan rusushii markuu alla sidaa u diray dacwadoodii bay guteen xataa ida stay-asa rusulu ilaa an istay-asa ilaa yacnii ay ou quustay alrusulu rusushii ay quusteen maxay ka quusteen marka ummadahoodu inay rumeeyaan bay ka quusteen markii la beeniyey la beeniyey rusushii markaa ilaa dacwadoodii way wadeen ilaa ay markaa yacnii quusteen oo rusushu ay quusatay maxay ka quusteen dadkii loo diray rumayntoodii bay ka quusteen ayb intaa marka hadal baa marka ku dhammaanayo ku eg wadannuu anahum qad kudibuu damaa-irtan marka wadannuuda annahum humta damiirkan ku jiro qad kudibuu waawga kan ku jiro kulligood waxay u wada laabanayaan in loo celiyo waxaa fiican qoomka ummadaha rususha loo soo diray baa loo celinayaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa wadannuu waxay maleeyeen ummadihii ama ayba yaqiiniyeen annahum iyaga ummaduhu qad kudibuu in been loo sheegay oo yacnii markay rususha dacwadoodii guteen guteen oy muddo joogeen wax nasrina aan la arkaynin ummadihii rususha loo soo diray waxay maleeyeen in beenba loo sheegay oo rusushii ay markaa been u sheegeen iyaga wax loogu been sheegayna waa maxay in loo gargaarayo gargaarkii ay ambiyadu ka sheekeynayeenba inay been tahay ilaa sidaa ay u maleeyeen laba qiraa'a ku jirto qad kudibuu qiraa'ada bitakfiif waa ishkaal badan tahay qad kudibuu marka la yidhaahdo macnaha ugu fiican marka sidaa in loo wado waay oo macnuhu wuxuu noqonayaa waxa shakiyey oo yacnii maleeyey in been loo sheegay waa ummadihii waa rususha maaha tafsiirada qaar mufasiriinta qaar baa waxay leeyihiin rusushaa loo celina ee haddii rususha loo celiya macnuhu see noqona wadannuu waxay maleeyeen rusushii annahum iyagu qad kudibuu in been loo sheegay rusushu say u male say ugu malaynayaan marka iyaga in been loo sheegay ile rusushu waa macsuumiin in been ilaahay xaggiisa looga sheegayana ma malaynayaan sidaas xoogaa meeshaa marka waxaa ku jiro riwaayo ibnu cabaas laga wariyo ayaa jirto oo iyadu dhahayso rusushu waa bani aadam khaadir iyo qalbigooda waxaa ku dhici karo wargargaarkii aaway tolow ayay isdhihi karaan qad macnahana sidaas baa loo jeedaa buu leeyahay aawa gargaarkii alla xaggiisa la idinkaga yaboohay aaway macno noocaana marka waa la tilmaamay laakiin macnaha hore yaa aslam oo aada u wanaagsan rusushana laa-iq u ah waa haddii aan qiraa'ada qad kudibuu bitakfiif aan ku soconno macnuhu marka wuxuu noqonayaa wadanuu ummadihii loo diray rususha waxay maleeyeen annahum iyagu qad kudibuu in been loo sheegay oo rusushii inay been u sheegtay bayba maleeyeen kuwaas ee dadkaasina waa ku bannaan tahay inay been maleeyaan oo inay waxaa laga yaabaaba markaa iyagu ama kuwii gaaladaba ahaa ay ahaayeen ama dad iimaankoodu markaa uu isbedelay ayb intaba waa suuragal jaa-ahum waxaa yimid markaa nasrunaa innaga guusheennii baa timid fanujiya waa la badbaadiyey man ayaa la koriyey oo la badbaadiyey nashaa-u aan dooneyno qad kudibuu haddii qiraa'adaas la lagu macneey macnaha lagu wadana waana qiraa'at ljumhuure qad kudibuu marka la yidhaha ishkaal badan ma yeelanayso macnuhu marka wuxuu noqonayaa xataa ida stay-asa ilaa an istay-asa intay quusteen arusulu rusushii wadanuu ay yaqiiniyeen annahum iyagu rusushu qad kudibuu in la beeniyey oo rusushii marka in la beeniyey oo ummadahoodu ay beeniyeen waa yaqiinin karaan sidaas wax maxduur iyo ishkaalna ma ma yeelanayso labadaa macnaa labadaa qira'a ku kala jira marka fanujiyana laba qira'a ku jirto mid waa taas waa mabni lilmajhuul fanunjiina qira'a fanunjii man nashaau fanunjii haddii la akriyo waanu korinaynayo waa badbaadinaynaa man baan badbaadinaynaa duul nashaa-u aan doonayno walaa yuraddu ba-sunaa baaskeenna lagama celiyo cani ilqowmi qole lagama celiyo almujrimiina ee dembaabeyn ciqaabkeenna iyo baaskeenna laga celin maayo laqad kaana wuxuu ahaa fii qasasihim iyaga qisooyinkooda dhexdooda cibratun cibro qaadashaa ahaatay oo ku sugnaatay liulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibkaa ugu sugan marka qasasihimtaa damiirku wuxuu u laabanaa yuusuf iyo yacquub iyo walaalihii yuusuf qisooyinkooda kala duduwan ee heerarka kala duduwan soo maray cibraa ku sugan liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibkaa ugu sugan maa kaana ma uunan ahayn alqasasu qisooyinka xadiidan war ma ahayn warka oo yuftaraa layska been abuuranaya ma ahayn walaakiin lagu noqoye kaana wuxuu ahaa qasasku qisadoodu waxay ahayd tasdiiqa aladii kii rumayntiis beyna yadayhi qur-aankan ka horreeyey ilee towraad iyo injiil iyo qasaskaani waa ku jireen qur-aankii marka waxay qasaskanu waxay ahaayeen qur-aanka kutubtii ka horreysay yacnii rumayn uu qur-aanku kutubtaa rumaynayo wa tafsiila kulli shay-in shay dhammaantii kala bixintiis ayuu ahaaday walaakin kaana tasdiiqa aladii beyna yadayhi min altowraati iyo walinjiili waay wa tafsiila kulli shayin shay kasta kala bixbixintiisa oo addoommada waxa ay u baahan yihiin xalaal iyo xaaraan amar iyo nahyi kala bixbixin la kala bixbixinaya ayuu ahaaday wahudan hanuun ayuu ahaaday iyo waraxmatan naxariis liqowmin buu u ahaaday qolo qolada oo yu'minuuna rumaynayaan intaa marka tafsiiru suurati yuusuf yaa kusoo dhammaatay suuratu racdi yaan halkan ka gelaynaa suuratu racdi waa suuratu makiya waa qur-aankii qabla alhijra soo degay waaye marka laga reebo qowluhu tacaala walaa yazaalu aladiina kafaruu tusiibuhum bima sanacuu qaarica iyo qowlka alle wayaquulu ladiina kafaruu lasta mursala marka laga reebo ayb afartan iyo marka saddex aayadood meelaha weeyaan suuratu racdi waxaa loogu magacaabay wayusabixu racdu bixamdihi baa ku jirto suuradda dhexdeeda waa suurad macaanida ku jirtaa ay u badan tahay eearkaanta iimaanka ayay suuradda aada iyo aada u kala dhigdhigaysaa arkaanu liimaan arkaanu liimaan markaan leenahay aliimaanu billaah allah suuradda allayna baraysaa sifaadka allah ku jiro waxay aliimaanu billaah walyawmi aliimaanu billaahi wa malaaikatihi malaa-igtii iyo suuradda waa ku jirtaaye waxbay ka tilmaamaysaa ayb wa kutubihi kutubtii iyo ummadihii yahuud iyo nasaare iyo xaalkooda iyo calaaqada kitaabkan inay la yeeshaan laga rabo suuradda sidoo kale waa ka hadlaysaa ee waxaa kaley suuraddu ka waramaysaa rusushii iyo dacwadii sidaas oo kale risaaladiina marka yacni aada bay dhidibada ugu taagaysaa maalinta aakhira iyo bacdigana waa ka waramaysaa inuu ilaahay dadka awoodi karo inuu ummadda soo saaro markay dhintaan ka gadaale aduu macaanidaas baa suuraddu marka ay aada uga waramaysaa towxiidkii iyo aliimaanu billaah yaa suuradda aada ugu badan ayb ee doodna mushrikiinta suuraddu way la way la leedahay waxyaabo fara badan oo ay inkirayaan ayaa xujaj la duldhigayaa korkooda ayb suurad marka macaanideedu aada u ballaaran tahay qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim alif laamiim ra tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisa waay tilka taadaasi aayaatulkitaabi kitaabka aayadihiisii bay ka mid tahay waladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey alxaqu weeyaan kii dhabta ahaa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yu'minuuna ma rumaynayaan marka alif laam miim ra-a xuruuftan muqatacada ah qur-aanka iyo mucjisnimadiisay ka warantaa inta badanna marka iyaga la sheego qur-aankaa la faalleeyaayoo laga hadlaa marka alla til wuxuu leeyahay tilka taadaasi aayaatlkitaabi kitaabka aayadihiisii waaye ayb oo kitaabka aayadihiisii bay ka mid tahay ayb aayaadka suuradan lagugu sheegayo kitaabka qur-aanka aayadihiisii bay ka mid tahay oo idaafada marka bimacnaa min in laga qadaro waladii unzilana marka in la yidhaahdo mubtada laga dhigo alxaquna marka khabar looga dhigo waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan tilka aayaatu ladii yacni in la yidhaahdo tilka aayaatu lkitaabi waladii unzila marka aayaatu ladii unzila ilayka sidaana in la dhaho oo fii maxalli jarin laga macneeyo labaduba marka way bannaan tahay ayb marka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waladii kii unsila la dejiyey ilayka adiga xaggaaga loo soo dejiyey min rabbika xagga rabbigaana lagaaga soo dejiyey alxaqu weeyaan kii xaqa ahaaye dhabta ahaa walaakina akhara annaasi dadka badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaanoo ma oga ayb marka dadkan aan garanayninna waa kuwa uu ku dul akrinayo nebigee kufaaru quraysh iyo iyo wixii iyaga marka la halmaalo la mid ah marka ayb marka waladiidaas marka tilka aayaatlkita waladiida sidaas hadda aan ku wadno in laga yeelo iyo ama in la yidhaahdo tilka aayaatu lkitaabi tilka aayaatu ladii unzila ilayka ayb oo wa aayaati ladii unzila ilayka saas oo kale la qadaro ayb allahu ladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnahaa durbaba marka allah subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa iyo waxaa la galay waxaan isaga ku aqoonsanayno on ku garanayno allahu alle alladii allihii weeyaan rafaca kor yeelay asamaawaati samadaha ciraryaalo kor yeelay weeyaan bigayri camadin tiirar la-aan kor yeelay tiirarka oo tarawnahaa aada arkaysaan uma markaa dabadeed istawaa wuxuu ka sara maray cala alcarshi carshigiibuu ka sara maray wasahara wou fudud waa leyliyey alle ashamsa qoraxdiibuu leyliyey walqamara dayixii ayuu sakhiray oo leyliyey kullun mid kastaa yejrii waa soconayaa waa dureerayaa liajalin ilaa ajalin waqti intii ka ah waqtiga oo musaman la yaqaano la magacaabay ilaahay agtiisa laga magacaabay yudabbiru wou maamulayaa alle alamra arrinkabu maamulayaa yufasilu waa kala dhigdhigayaa al-aayaati aayaadkiibuu kala dhigdhigayaa lacallakum waxaad mudan tihiin biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa tuuqinuuna inaad yaqiinina inaad yaqiinisaan wa huwa alle alladii allihii weeyaan madda taagay oo fidiyey al-arda dhulka taagay oo fidiyey wa jacala yeelay fiihaa dhulka korkeeda rawaasiya kuwa qotomo oo buuro dhulka kor qotomo ka yeelay ka ku dhex abuuray weeyaan alle wa anhaaran wa jacala yeelay fiiha abuuray oo fiihaa dhulka korkiisa ku abuuray anhaaran webiyaalo ku abuuray wa min kulli thamaraati miro dhammaanteedna jacala wuxuu alla ka yeelay fiihaa ardada dhexdeeda ayuu ka yeelay zawjayni nowcayni buu ka yeelay laba nooc ithnayni oo laba ah buu ka yeelay ayb yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkuu daboolayaa annahaara maalinka ayuu ku daboolayaa ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan aayado calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa lagu garto liqowmin qolo ugu sugan yahay yatafakaruuna fakarayaan wa fil ardi dhulka waxaa ahaaday wa fil ardi dhulka korkiisana qidacun qaybo ayaa ahaaday kuwaa oo mutajaawiratun isku dhegan oo deris ah yaa dhulka ka dhexdiisa ahaadeen wa jannaatun baa ahaaday dhulka dhexdiisa beerayaalo min acnaabin kuwaasoo min acnaabin cinab ka ahaaday wa zarcun baa ahaaday abu yacnii zarci wax dalag la quutoo la cuno wa nakiilun geedtimireedyo ayaa ahaaday sinwaanun isku soo urursan iyo wagayru sinwaanin kuwa aan isku urursanayn ayaa dhulka dhexdiisa ahaaday yusqaa waa la waraabinayaa cinabkaasi bimaa-in biyaa lagu waraabinayaa waaxidin oo hal ah waa biyaha samada ka imaanaya wa nufadilu waan dheeraad siinaynaa bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale fil ukuli dhadhanka ayb ina fii dalika kaagaa waxaa ku sugan laayaatin calaamaad waxdaaniyada alla tusaya liqowmin bay u ahaatay qolada oo yacqiluuna wax garanayaan ayb intaa marka qudrada alla subxaanahu watacaala iyo waxdaaniyadiisa iyo alla subxaanahu watacaala aayaad uu nagu tusayaa allaahu alle alladii allihii weeyaan rafaca kor yeelay asamaawaati samadaha bigayri camadin tiirar la-aan camadin waa jamcu camuudin wa jamcu cimaadin cimaad iyo camuud labaduba waa mufrad jamacna waxaa u ah camad ayaa jamac u ah aayadda saasay ku timid cumudna waa lagu jamciyaa oo qiraa'iyadana fii camadin mumadad mumadada fii cumudinna waa la akriyay bimacnaa waa tiirar ayb macnuhuna marka wuxuu yahay bigayri camadin tiirar la-aan ayuu alla samadii kor yeelay tiirarka oo tarawna aada arkaysaan haa yacni iyada tiirarka aada tiirarkaas aada arkaysaan marka meeshaa laba tafsiir baa taallo labada tafsiirna waxay ku xihan tahay tarawnahaa sida loo icraabo tarawnahaa haddii camadin laga sifeeyo macnuhu wuxuu noqonayaa samadu tiirar waa leedahay laakiin annaga ma arkayna tiirarkaas waana ibnu cabaas iyo mujaahid iyo tafsiirkooda macnuhuna marka wuxuu yahay alla samadiibuu kor yeelay bigayri camadin tiirar la-aan tiirarkaas oo tarawnahaa idinka aada arkaysaan yani tiirar la-aan idinka aada arkaysaan ayuu samadii alla kor yeelay macnaheedu waxay tahay tiirar idinku aada arkaysaan ma leh laakiin kuwa aadan arkaynin waa leedahay aayaddu ma anfinayso haadaasna marka waxaan u celinaynaa marka camadka tiirarkaan u celinaynaa tafsiirka labaad wuxuu yahay tarawnahaa sideedaba jumla musta'nafayn laga dhigo oo macnuhu marka waaa wuxuu noqonayaa allaahu alle alladii allihii weeyaan rafaca samaawaati samaawaadkii kor yeelay bigayri camadin tiirar la-aan kor yeelay tarawna waad arkaysaan haa samada waa arkaysaanba damiirkiina samadaan u celinay tarawnana jumla mustaanafan ka dhignay waxba camadka kama sifaynin marka waxay noqonaysaa macno waxaa kasoo baxayo samadu sideedaba wax tiir amaba lahaba mid la arkayo iyo midaan la arkaynin midna ma laha labadaa macnoba marka aayadda salafku way ku macneeyeen uma markaa dabadeed istawaa ilaahay waa sara maray cala alcarshi carshigiibuu ka sara maray waana soo macnaynayoo suuratu lacraaf iyaan kusoo marnay macnaha istawaa cala alcarshi wasahara alla wou sakhiray ashamsa qoraxdii walqamara iyo dayixibuu leyliyey oo inagou noo sakhiro noo leyliyey kullun mid kastaa yejrii waa soconayaa liajalin ilaa ajalin waqti intii ka ah ayuu soconayaa waqtiga oo musaman la magacaabay liajalin musamanna laba tafsiir baa ku jirto ilaa adduunku ka dhammaanayo ee adduunku markuu dhammaado qorax maad jirayso miyaad jiraysana maya ida shamsu ku wirad waay waayida nujuumun ka darad qoraxdii waaba la duubduubtayoo waa la laalaabanayaa meeshaa marka ma jirayso wax qoraa liajalin musaman marka waa inta qiyaamaha laga gaarayo macno labaad waxa uu yahay liajalin musaman in loo jeedo waxay ku socotaa qoraxdii iyo dayixiiba meere ilaahay uu ogyahay suuratu yuunus baana macno noocaas oo kalea kusoo marnay huwa aladii jacala shamsa diyaa'an walqamara nuura waqadarahu manaasila labadaa macnaa meesha ana ku jiro yudabiru waa maamulayaa alle alamra arrinkou maamulayaa yufasilu waa kala bixbixinayaa al aayaati calaamaadka tusaya waxdaaniyadiisa ayuu hadba dhinac dadka ka tusayaa lacallakum tuuqinuuna likay tuuqinuu saad u yaqiinisaan biliqaa'i rabbikum rabbigiin la kulankiisa intaa maxaa laydinku tusaaleynayaa inaad bachiga yaqiinisaan maalin maalmaha ka mida rabbigii idin abuuray inaad la kulmi doontaan sidaas baa wax laydin tusaaleynaya wa huwa alle alladii allihii weeyaan madda fidiyey alarda dhulka fidiyey dhulkii marka in la fidiyey baa aayaddaanu tilmaamaysaa fidsanaantaasi marka ma ka hor imaanaysaan dhulku inuu yahay kubad oo kale u samaysan yahay madda alarda alla waa midka dhulka taagay oo fidiyey baa hadda aayaddaanu ay leedahay arrintaa iyadaama waxay ka hor imaaneysaa marka ama ay tahay macnaheedu dhulku shakligiisu shakli kurawi ah ma ahan miyaa laga wadaa maya sidaa maahan iyagoo isagoo dhulkii la fidiyey baa haddana shakligiisu uu kurawi yahay maxaa yeelay kurada ama banooniga marba marba marka ay weynin badan tahay kolba yacni mar walbay weynaato oo ay aada u weynaato waa kulamaa ay leedahay suduux fidsan dabcan banooniga shakligiisa markaad goobada markaad aada u weyneysid banoonigu illa waa goobo isaga markaa yani wuxuu shabahayaa marka waa waa waa circle waay banooniga nacam wax yar unbuu si uga yar yar duwan yahay laakiin sidaas uu soo egyahay circalku marku markuu aada u weynaado goobo aada u weyn haddaad dhulka ku dhigto goobadaasi sadxi ma leedahay meel fidsan waa yeelan kartaa ha marka aayaddaanina waxay tilmaantay dhulku inuu fidsan yahay inuu fidsan yahay ma ahan macnaheedu kurawi maahan dhulku ma aha nadariyada ah marka dhulku inuu kurawi yahayna culimadii hore xataa waa qarirtay wax maahan dadkan hay-ada iyo juqraafiga iyo dabiicada culumtaas keliya dadkeedu inay keeneen ha malayninina ibnu kathiirna waa ka hadlay fii tafsiirihi ibnu taymiya waa ka hadlay culimadii hore marka way ka hadleen dhulku shakligiisu shakli kurawiya inuu yahay arrintaa iyadaa marka maahan arrin ay gaaladu un keeneen keliya maahan hadda nada wax lagu diidaana male qur-aankiina ma dhihin dhulku kurawi maahan ma dhihin aayaddaanna yacni dhulku waa kurawi laakiin waa weyn yahay markuu sidaa u weyn yahay oo aada u weyn yahay jismi aada u weyn uu yahay jismigaa weyn marka sadxi waa yeelan karaa marka siman wa jacala fiihaa wakhalaqa alla wou abuuray ama wajacala wuxuu ka yeelay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya buuro ayuu ka yeelay oo ku abuuray buuro qotomo rawaasiya marka waxaa weeyaan kuwo qotomo oo dhulkii marka lagu kawiyey si uunan dhulkii u dheeliyin wa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum lianlaa tamiida bikum wa anhaaran wajacala wuxuu yeelay alle fiihaa ardada dhexdeeda anhaaran webiyaalo ayuu yeelay ayb uu ku abuuray wa min kuli thamaraati wajacala min kuli thamaraati waxay ku tacalluqaysaa jacalada dambe marka wa jacala alla wuxuu yeelay fiihaa ardada dhexdeeda wuxuu ka yeelay zawjayni laba nooc itnayni oo laba ah buu ka yeelay min kulli thamaraati miro dhammaantiis xaggooduu ka yeelay miraha dhammaantiis wuxuu ka yeelay alle laba labo marka wa min kulli thamaraatidan jacalada dambey ku tacalluqee midda hore ma ah yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkiibuu daboolayaa annahaara maalinkiibuu ku daboolayaa marka sinfaynina marka guduud iyo jaallo macaan iyo qaraa iyo yacni iyo dhanaan mirihii markaas siyaalkaas isugu jiraa ayb yuqshii waa daboolayaa alle alleyla habeenkiibuu daboolayaa annahaara maalinkuu ku daboolayaa ina fii dalika kaagaa dhexdiisa la aayaatin ayaa ku sugan calaamaad ilaahay waxdaaniyadiisa tusayo liqowmin qolo ayay ugu sugan tahay yatafakaruuna fakarayaan oo marka taa iyadana wax lagu fakaro waa habeenka iyo maalinka habeenkiibuu maalintii dhexgelinayaa maalintiibuu habeenkii dhexgelinayaa maalintiibuu wuxuu soo gelinayaa mugdiga habeenka mugdigiisa habeenkii mugdigiisiibuu iftiinka maalintii soo dhexgelinayaa markaasay iftiin noqonaysaa iyadana waa wax lagu cibro qaato waa waagu markuu baryayo haddaad aada u fiiriso qudrada allaad meeshaas ka dari ayaad ka fahmaysaa ayb markii laga soo baxay caalamkii kore qorax iyo waxaa dhan markii laga soo baxay ayaa dhulkii haddana wax nalaga nalaga tusaaleynayaa wa fil ardi dhulka korkiisa dhexdiisa waxaa ah qidacun ayaa ah gaballo gaballada oo mutajaawiraatun isku dhegdhegan dhulkii waxaa ka mid a qeybo isku dhegdhegan qeybaha maxay iskula dhegdhegan yihiin laba dhul oo deris ah oo isku dhegan oo waxaa jira mid kana caradiisu madowdahay kana caradiisu caddahay ayb waa qudro alla waay subxaanahu watacaala ayb bani aadamku waa arkayaa mar walba haddana ku cibro qaadan maayo laba dhul oo isku dhegan oo midna gawaan ou yahay baa jira mid kalena ay wax ka baxayaan wixii lagu ridaba marka ay soo dhalanayaan geesta kalena waxaa weeyaan dhulka jiraa waa dhul gawaan oo waxba laga beeranayni oon abuur iyo waxba aan lagu ridanaynin ayb dhulkii marka sidaabuu marka iskugu dhegdhegan yahay ayb mutaqaaribaatun yaqrubu bacduhaa min bacdin wa hiya mukhtalifatun haadihi tayibatun tunbitu wa haadihi sabkhatun tanina waa gawaan laa tunbitu ma dhalinayso wa haadihi qaliilatu tan midaani waxaa weeyaan daaqeedu waa yaryahay midaana daaqeedu kahiirat lkala midaan daaqeedu waa badan yahay midaana daaqeedu waa yaryahay wa jannaatun beere ayaa ah taa marka waa ilaahay waxdaaniyadiisa wax lagu garan wax lagu garto wa jannaatun beerayaalo ayaa wa fil ardi dhulka waxaa dhexdiisa jannaatun beerayaalo jannaadka oo min acnaabin cinab ka ahaaday beere cinab ah yaa dhulkii ku yaallo ayb wa zarcun jannaatun bay ku cadfan tahay marka wa zarcun abuur yacni dalag ayaa dhulka korkiisa oo ama dhexdiisa ah oo yacni dhulkii waxaa ka baxaya marka masagadii galeydii haruurkii waxaas oo dhan baa ka baxaya ayb wa nakhiilun geetimireedyo ayaa dhulka korkiisa ah kuwaasoo sinwaanun kuwa markaa yacni isku baxay ah sinwaanun kuwa isku isku urursan oo isku baxay waa geedo badan oo jiridoodu isku dheganto hal xaba ah jiridii waa mid iyagiina marka yacnii waxay samaysteen geedaa yaa ka yaa yaa ka kala kor baxay sinwaanun ay mujtamicatun isku soo urursan wagayru sinwaanin iyo kuwa aan isku urursanayn oo geed halkan ka taagan geed kale halkan ka taagan yahay mid kalena halkan ka taagan yahay iyo kuwa markaa jiridoodu mid tahay oo iyagu markaa geedo badan noqday intaba marka waa isugu jiraan yusqaa waa la waraabinayaa yusqaa iyo tusqaa labadaba waa la akriyay yusqaa marka la akriyo acnaabtan yaa loo celina macnuhuna marka wuxuu noqonayaa yusqaa waa la waraabinayaa cinabku cinabkaasi tusqaa marka la yidhaahdana waxa dhan baa loo celinayaa zaricii iyo geetimireedkii iyo waxaas oo dhan leanna acnaab marka la jamciyo yudakar wa yu'anas yusqaa waa la waraabinayaa bimaa-in biyo ayaa lagu waraabinayaa biyaha oo waaxidin mid keliyata ah hal biyay ku waraabayaanoo biyahaas waa kuwa biyaha samada roobka wa nufadilu waan dheeraad siinaynaa bacdahaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale fil ukuli dhadhanka xaggiisa ayb dhadhankii baan kala mid waa dhanaan mid waa macaan midba si hal biyo bayna ku waraabeen ogown biyaha samaday ku waraabeen mid waa dhanaan mirtiisu mid waa macaan mid waa isku jirtaayo dhanaan iyo macaan isku jira waaye dhadhankii baa marka loo kala gediyey awooddaas bal fiiri iyadana ayb dhulkii uu ku baxayay waa si biyaha uu ku baxayaa waa mid haddana dhadhankoodii iyo waa la kala duway ina fii dalika kaagaasi la aayaatin baa ku sugan aayaad calaamaad kutusaya waxdaaniyada alle liqowmin qolo ugu sugan yahay yacqiluuna wax garanayaan wain tacjab facajabun qowluhu aayaadkan markii loo sheegay nimankii mushrikiintii waa soo taagan yihiinoo bacigii waa inkirayaan oo waa diidayaan markaasuu allah wuxuu leeyahay wain tacjab haddaa haddaad yaabtay adiga nebi moxamedow ood la yaabtay inkaarkooda iyo siday wax u inkirayaan facajabun yaab fa qowluhum warkooda cajabun la yaab leh la yaab ayuu ahaaday qowlkaasuna waa maxay ay dhahayaan aidaa kunaa aidaa haddii kunaa aan ahaano turaaban ciid ainaa anagu la fii khalqin abuur dhexdiis miyaan ahaanaynaa jadiidin cusub ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan kafaruu kufriyey birabbihim rabbigood ku kufriyey wa ulaa-ika kuwaadaas alaqlaalu xarkaha ayaa fii acnaaqihim luqumahooda korkooda ahaanaya wa ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waayo fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda kuwa ku waaraya waayo kuwaas wain tacjab haddaad yaabtay yaa moxamedu moxamedow min haa-ulaa'i lmushrikiina mushrikiintan haddii aada la yaaban tahay inkaarka ay samaynayaan facajabun qowluhum facajabun marka waa khabar mubtaduhna qowluhum ba ay fa qowluhum iyaga qowlkooda ah idaa kunaa turaaban ay dhahayaan ayaa cajabun la yaab ah waaye ayb amase in la yidhaahdo facajabun qowluhum yacni in markaa la yihaahdo haddaad yani famucjibun ayb qowluhum famucjibun miduu yaab gelinayo qowluhum qowlkoodu oo wax yaab gelinayo waaye qowlkuna ayadaa kunaadaas waa sidaana abulbaqaa alcukburi wou sheegay sida horaasa marka roon ayb macnuhu marka wuxuu noqonayaa ama tarkiibku wain tacjab haddaad yaabtay adiga nebi moxamedow ood la yaaban tahay inkaarka ay kuwan samaynayaan fa qowluhum qowlkooda a idaa kunaa haddii aan ahaano turaaban ciid ainaa anagu la fii khalqin miyaan ahaanaynaa abuuris dhexdeed miyaan ku sugnaanaynaa jadiidin oo cusub yaa cajabun la yaab ku sugan kaasaa yacni la yaab ah ulaa-ika kuwaadaas sidaa dhahayo aladiina kuwii weeyaan kafaruu birabbihim rabbigood ku kufriyey mar hadday bacdigii inkireen macnaheedu qudrada rabbigood bay inkireen awoodda rabbi bay inkireen mar hadday rabbi awooddiis inkireenna waa dad rabbi inkiray waay macnaha marka calaaqadu sidaas wa ulaa-ika kuwaadaas al aqlaalu xarkaha ayaa fii acnaaqihim luqumahooda ku ahaanaya yani wa ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan al aqlaalu fii acnaaqihim ay ahaanayaan xarka ayaa luqumaha looga xirayaa wa ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyaan hum iyagu khaaliduuna fiiha kuwii ku waaraya waay wayastacjiluunaka way ku degdeg wayastacjiluunaka waay waxay kugu degdegsanayaan bisayi-ati xumidii ayay kugu degdegsanayaan qabla alxasanati xaaladda hagaagsan horteed oo cadaabka maa keentid bay ku dhahayaan waqad khalat waxaa tegay min qablihim iyaga hortood almathulaatu cuquubaadkii baa tegay cuquubaadkii dadkii iyaga la midka ahaa la ciqaabay baa tagtay wa ina rabbaka rabbigaa laduu maqfiratin dembi dhaaf mid u saaxiiba weeyaan linnaasi dadka u dembi dhaafo calaa dulmihim maca dulmihim lala qabo dulmigooda lala qabo waina rabbaka rabbigaa la shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi calaa muxamedin moxamed korkiisa aayatun maa la dejiyo mucjizo min rabbihi aayadda oo min rabbihi xagga rabbigii ka ahaanayso inamaa wax kale maahane anta adigu mundirun mid digayaa tahay walikulli qowmin qolo kastaana waxaa u sugnaaday haadin mid hanuuninayay leeyihiin qolo walbaana madaxadeegooda marka laba sibana loo tusaaleynayaa marna ciqaab cuquubadii bay soo degdegsanayaan mar kalena waxay leeyihiin mucjizo maa timaado hadday mucjizo timaado ay rumayn waayaan cadaabsow kuma xiga un wayastacjiluunaka way ku degdegsanayaan adiga oo ad bisayi-ati xumidii bay ku kugu degdegsanayaan qabla alxasanati xaaladii hagaagsanayd ka hor ay alabu taisticjaalku waa dalabu tacjiili اlamri qabla majii'i waqtihi wax waqtigiisii aan imaaninoo keen la yidhaahdo sayi-aduna halkan waa cuquubada xasanaduna waa caafiyada ayb mushrikiin maka marka iyagoo jees jeesayay waxay dhihi jireen allahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamdir calayna xijaarata min aلsamaa taas waqad khalad waxaa tegay min qablihim iyaga hortood waxaa tegay almathulaatu cuquubooyinkii almathulaat jamcu mathulatin weeyaan mathuladuna waa cuquuba maxaa loogu magacaabay sidaa waxaa la yidhi ciqaabka iyo qofka uu ku dhacayo labadoodu waa isu dhigmaan ilaahay egtiisa oo ilaahay cidda uu ciqaabayo ciqaabta iyo isagu way isu dhigmaanoo waa isu dhikanmaanoo waa iswaa waa shabah baa ka dhexeeya marka almathulaat sidaas baa cuquubaadkii loogu magacaabay ayb mucaaqabka iyo ciqaabku baa marka isu eg waqad khalad waxaa tegay min qablihim iyaga hortood almathulaatu alcuquubaatu cuquubaadkii baa tegay ayb saduqatun iyo saduqaadoo kale wa ina rabbaka rabbigaa laduu maqfiratin dembi dhaaf mid u saaxiiba weeyaan linaasi uu dembi dhaafo calaa dulmihim maca dulmihim lala qabo iyagoo dembi geysanayo haddana iska dhaafayaa rabbi marka calaa dulmihim alaa shirkihim calaa shirkihim haddii la yihaah maqfiradu waxay ku dhacaysaa inuusan markaas adduunyada ku ciqaabaynin oo useeta dheeraynayo dulqaadkiisa ayb ayb waina rabbaka rabbigaa la shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay uu daran yahay wayaquulu ladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu kufriyey lowlaa unzila hallaa unzila maa la dejiyo calayhi korkiisa aayatun calaamad ama mucjizo maa korkiisa lagu soo dejiyo aayadda oo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay inamaa wax kale maahne anta adigu mundirun mid digayaa tahay aayad soo dejinteed iyo awoodeed adiga ma lihid shaqadaadana ma aha adigu waxaa tahay mid dadka uun u digayo walikulli qowmin qolo kastaana haadin mid hanuuniyaa u sugnaaday haadinta marka yaa waaye ilaa saddex tafsiir ama ka badan baa ku jirto haadin in la yidhaha allah in laga wado walikulli qowmin qolo walbaa waxay leeyihiin haadin rabbi hanuuniyey leeyihiin isagaa cidduu doona markaa hanuuninayo walikulli qowmin haadin nebiga laftiisana waa lagu fasiray qolo walba waxay leeyihiin ku hanuuniyo waa nabiy llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayb waxaa kaloo walikulli qowmin haadin lagu macneeya nebiyun walikulli qowmin qolo kastaa haadin ay nebiyun baa u sugnaaday nebi iyaga masaalixdooda iyo waxaa u sheegay amase in la yidhaha walikulli qowmin qolo kastaa waxay leeyihin haadin wax hanuuniyo imaa ila alkhayri wa ima ila ashari wajacalnaahum aimatan yadcuuna ila annaar lianna kuwa sharta dadka ku hagayaaba waa a-imo waxbay dadka tusayaan ayb macnaha noocaana waa la tilmaamaa tafsiir marka ibnu waxaa kaloo sidoo kale lagu macneeyaa walikulli qowmin haad ummad walbaa waxaa ku jira dad dadka xaqa u sheegoo tuso yaa ku jiraan macnaha dambe marka haddaan qabanno tafsiir ibnu cabaas laga warinayo sanadkiisa cadaa ibnu saa'ib uu ku jiro yaa isagu waxa uu leeyahay walikulli qowmin haad cali baa laga wadaa cali ibnu abi aalib radia allahu canhu tafsiirka haddiiba ay dhacdo inuu ibnu cabaas ka ansaxo waa tafsiir oo marka xasri ku jira maahane waxa weeyaan waa tafsiir wasfi un ah oo macnaha yacni waxaa weeyaan afraad badan oo wasfigaasi uu ku dhaboobayaa cali laga soo qaatay maadaama uu ka mid yahay qur-aanka ama salafka tafsiirkooduna waa ku badan tahay sidaas masalan waxaad arkaysaa ihdina siraada almustaqiim ay fasirayaan siraad almustaqiim bay waxay ku macnaynayaan alislaam mid kale waxuu ku macnaynayaa alqur-aan marka alislaam haddii lagu macneeyo alqur-aan lagu macneeyo sunnada nebiga midaa ku macnaynaya saddexdaas macno ma iskhilaafsan yahayna maya khilaaf maahan taasoo kale haddii la yihaha waa khilaafna waa ikhtilaafu tanawuc ayb ima noqonayo ikhtilaaf oo marka aqwaashooda iskama soo horjeedo haddii la yihaahdo siraad lmustaqiim waa alislaam waa sax waa siraad lmustaqiimkaa macaanidiisu badan tahay islaamka waa lagu macnay karaa waxaa lagu macnayn karaa alqur-aan waxaa lagu macnayn karaa sunnada waxaa lagu macnayn karaa yacni waxyaalahaas oo dhan baa lagu macnayn karaa ayb iyaga marka salafka qaarkood marka macaanidii meeshaa ku jira ayacni cumuumkaas wasfiguu wato afraaddii ku jirtay bay mararka qaar fardi kamiday soo qaadanayaan tafsiirka noocaas oo kale waa tafsiir oo mithaal ah waa mithaal marka hadda kan oo kale marka la yidhaha walikulli qowmin qolo walba waxaa usugnaaday haadin cali baa laga wadaa waa mithaal marka cali baa laga wadaa marka mithaal markau noqdo abubakar maahan hanuuniye wax ma hanuuniyo cumar waxba ma hanuuniyo cuhmaan waxba ma hanuuniyo sidaa in laga wada maaha ee marka waxaa weeyaan cali sida uu dadka khayrka ugu hanuuniyo waa tusaale waay haadin sidaasuu ku yahay abubakarna khayrkau dadka tusaa waa haadin cumar khayrka waa tusaa waa haadin taabiciintu khayrku dadka waa tusaan a'imat lhuda wahaakada tafsiirka marka sidaas oo kale maahan marka tafsiir xasri laga qaadanayo ama tafsiir laga qaadanayo marka intaas bis baa lagu macnaynayaayo macno kale waa ka xiran yahay sida inay leeyihiin maaha usuulu tafsiirkauna ibnu taymiya ku sheegaa tafsiirka noocaas ah salafku marka waa ka qaalib tafsiirkaas marar badanna waana soo mareen iyada lafteeda qul bifadlillaahi wa biraxmatihi baaba ka mid ahayd qur-aankii baa lagu fasirayaa islaamkii baa lagu fasirayaa yani hadba tafaasiir kala duwan baa lagu macnaynayaa tafaasiir isdiidan maahane shayganaa tilmaan iyo wasfi wax badan u ah wixii badnaabaa hal xaba lagaaga soo qaadayaa si adiga tusaa fahamkiisa lagugu soo dhaweeyo shiicadu laakiin walikulli qowmin haadin waxay ka dhigteen marka tafsiirka noocaa inuu xasri yahay awalan iyaga tafsiirkaas ma allahum walihada tafsiir leanna ibnu cabaasaa laga warinayaa iyagu ibnu cabaas marka waxayba u maba u arkaanba ibnu cabaas cadli oo waxay leeyihiin maal badan buu cali ka xaday basre ayuu xoolihii yaalay oo dhan intuu xaday buu maka la aaday qofka sidaas oo kale adiga laftaada maxaa tafsiir uga qaadanaya marka waxaa marka iyaga laftooda waxaa ku laazimayaa waxay noqonaysaa yacni tafsiirka ay sheegayaan marka horeba xaggay ka keeneen allahu yaclamu ma taxmilu kulu unhaa wama tagiidu larxaamu wama tasdaad wakulu shayin cindahu bimiqdaar halkana si kalaa naloo tusayaa ilaahay baqudradiisa iyo inuu bachiga awoodo khaaliqi iyo makhluuqi baana la kala saarayaa waxaana lagu kala saarayaa tilmaanta rabbi uu leeyahay marka allah wuxuu yihi allahu alleh yaclamu wuxuu ogyahay maabuu alleh ogyahay waxa taxmilu ay xambaarayso kullu unhaa dhadig kasto iyo wamaabuu alla ogyahay tagiidu ay nuqsaaminayso al arxaamu ilmogaleennada iyo riximyadu waxay nuqsaaminayaanna alla waa ogyahay iyo wamaabuu ogyahay tasdaadu ay kordhinayso y siyaadinayso wa kullu shayin shay dhammaantiis cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin mid jaan go-an oo yacnii cilmi ku jaan go-an weeyaan huwa isagu caalimu lgaybi waxa maqan allaha ku cilmila waay washahaadati iyo waxa joogo alkabiiru weeyaan midka weyninka badan almutacaali ee sarreeyo sawaa-un waxaa jin ah minkum xaal ou idinka idinka mid yahay man axad asara siraystay alqowla warka siraystay iyo waman qof axad jahara bihi la jahray oo hadalkii kor ugu qaaday ilaahay cilmigiisa waa iskugu mid iyo waman axad huwa isaguba mustakfin ku isqarinaya bileyli fi leyli habeenka dhexdiisa isku qarinayo iyo wasaaribun mid muuqday binahaari fi nahaari maalinta dhexdeeda ku muuqday ayb lahu lilaahi alla waxaa usugnaaday mucaqibaatun kuwa iscirbiyo waa malaa-ig buu alla leeyahay min beyni yadayhi addoonka hortiisa iyo min khalfihi gadaashiisaba yacni isku kala badbedelo ayb yaxfaduuna way ilaalinayaan huwa addoonkii bay ilaalinayaan min amrillaahi biamrillaahi ilaahay amarkiisay ku ilaalinayaan in allaha alle laa yugayiru ma doorinayo maa waxa biqowmin qolo ku sugan xataa intii yugayiruu ay dooriyaan maa bianfusihim nafahooda waxa ku sugan wa idaa haddii araada allaahu alla uu doonay biqowmin qolo suu-an xumi ou la doono falaa maradda wax celiyaa lahu isaga uma sugnaanin oo ka celin karaa ma jiraan wamaa lahum ma lahan iyagu min duunihi alla sokadii min waalin ku ilaaliyo arrinkooda maamulana ma qabaan ayb halkan marka ilaahay cilmigiisa waa allaha aan caabudayno waa alla cilmi ku sifaysan oo cilmi leh waxba u ogyahay cilmigiisuna waa cilmi aan ka dadka la mid ahayn farqiga marka alle iyo makhluuq u dhexeeyaa marka halkaana loogu tilmaamaya allaahu alle yaclamu wuxuu ogyahay maa waxa taxmilu ay qaadayso kullu unthaa dhadig kasto dhadig kasto waxa ay qaadayso ay xambaarayso oo ay uurka ku qaadayso alla waa ogyahay lab iyo dhadig waxay yihiin wamaa tagiidu iyo wamaabuu alla ogyahay tagiidu ay dhimayso al arxaamu riximyaalku waxay dhicinayaan waxa riximku uu dhicinayo uu nuqsaaminayo ee markaa iyagoon adkaaninama iyagoon gaarin iska soo daadanaya ayb amase wamaa tagiidul arxaamu in la yidhaahdo wamaa waxabuu ogyahay tagiidul arxaamu riximyaalku ilmagaleennadu ay nuqsaaminayaanoo muddadeeda aan gaaraynin oo sagaal bilood ka hor dhalanayo waxa riximka uu dhicinayo iyo wamaa waxa tasdaadu ay ziyaadinayso sagaalka bilood ay la dhaafaysa inta ay ziyaadinayso ilaahay subxaanahu watacaala waa ogyahay makhluuquna ma oga dhowr marka macaani fara badan baa marka ayadan laga qaata waxaa ka mid ah awalan wamaa tagiidul arxaamuda tafsiirkaas waayo riximku waxa uu dhicinayo macnaha labaad oo aayadda ku jiraa waxay tahay inta ay haweentu uurka leedahay dhiigga ka imaanaya alla waa ogyahay ibnu cabaas baa tafsiirkaa laga wariyey mas'ale fiqi baa marka meeshaa ku xirantay masaladaa fiqigaa waxay tahay haweenta marka ay uurka leedahay dhiig haddii uu ka yimaado dhiiggaasi hal huwa xaydun am damu fasaadin dhiiggaasima waxaa loo xisaabayaa dhiig xayd mase waa dhiig fasaad fuqahada marka meesha waa isku qabteen imaamu maalik iyo imaamu shaafici waxay yidhaahdeen dhiigga haweentu ay aragto fii waqti alxamli markay uurka leedahay waa xayd macnaheedu marka waxay tahay salaadii iyo soonkii iyo jimaacii iyo waxaas oo dhan marka waa ka waa lagaga fogaanaya haddii uu xaydka wixiisii ku joogo waa inuusan maalin iyo habeen ka yaraanin shan tobanna uusan ka badanin dabcan intaa marka macnahaasay yidhaahdeen laakiin xaydku masaa-il ou kaga duwan yahay waa jirtaa ogow hadda haddii naagtaasi la furo dhiigna uu ka imaanayo iyadoo uur leh ciddadeeda ma saddexdaas dhiigay fiirinee mase xaydkiiba mase xamligiibay aade xamligay aadee bil itifaaq taas ayb iyadoo haddana dhiiggeedii xayd loo xisaabayo ayaa haddana ay leeyihiin ciddo ma lagu tirsanaayo cidda iyada lagu tirsan maayo waa mid istibraa-na ku xasili maayo istibraa ku xasili maayo leanna istibraagu naagta riximkeedaa la hubsanaya naagtan riximkeeda waaba laogyahay inay ilmo ku jiraan uur bayba leedahay masaa-ishaa marka laga reebo wixii marka kale xayd ahaan xagga salaada iyo jimaaca iyo soonka iyo dawaafka waxaa dhan waa ka tegaysaa oo marka waxaa weeyaan addamu alatii taraahu lmar-a dhiigga ay haweentu arkayso fii ahnaai alxamli xaydun cinda malik wa shaafici ayb abu xaniifa iyo isagu waxay leeyihiin dhiiggaasu dhiig xayd maaha waa damu fasaad qolada marka dhahaysa waa qolada hore aayaddaanay deliishanayaano wamaa tagiidul arxaamu ibnu cabaas baa wuxuu ku fasiray haweenka uur kale dhiigga ka imaado xayd baana uu tilmaamay macno noocaas oo kale u sheegay iyagu meelahaasay ka qabsadaan calaa kullin marka adu meeshaa markaa khilaafkaas baa ku yar jiro aayaddan qowlkii hore haddaan qaadano wamaa tagiidul arxaamuna waxaa meeshaa kasoo baxaya iyadana masale fiqiyo aqalulxamli waa imisa inta ugu yar oo ay haweeney dhici karto oo ay ilmihii markaa ay yani haddii ay waqtigii ka hor ay sagaalka bilood ee haalibka ahaa ka hor hadday dhasho la dhihi karo ilmahaasu waa ilmo yani ninkaa u dhashay isla markaana yacni waa xamli saxiixa lagu dhihi karaa waa intee lix bilood wamaa tagiidu larxaamu inta ay dhicin karto oo markaa yacni la aqbalayaa waxa ay tahay aqalulxamli noqon kartaa lix bilood wamaa tasdaaduna inta ugu badan waa intee shaafici ilaa afar sano ayuu gaarsiiyey akharu lxamli waa afar sano marka inta lix bilood laga bilaabo ilaa afar sano ilmihii dhasho waa mumkin in ninkaa la haleeshiiyo haddii uunan isagu anfinaynin wujuuhda sharciga ee cunug in layskaga anfiyaa uunan ku anfinin ilmuhu waa raacayaan oo waa haleelayaan lixda biloodna waxaa laga soo qaatay laba aayad baa laysu geeyey wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahran iyo wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni laba sana hadday nuugmadu tahay inta ugu badan isla markaana ay tahay naaska go-itaanka iyo inta uurku soddon bilood waaye layidhi soddon bilood marka laba sanoo labaatan iyo afar bilooda laga jaro waxa soo harayaa waa lix bilood aqalulxamli marka waa lix bilood halkaasay ka qaateen cali iyo culimadii horaa marka sidaa u istimbaaday wamaa bi ayuu alla ogyahay waxa takiidu ay dhicinayaan alarxaamu rixmyaalka iyo wamaa waxa tasdaadu ay siyaadinayso sagaalka ay markaa dhaafsiinayso ilaahay baa og ninkan dhakhtarkee ama altrasound ha saaro ama cilmi ha u lahaado culumtan ma macaanidan yaale ha u lahaado hadduu doonee isagu ma garan karo inta ay ku darsanayso waa xubow qiyaasayaa bisna intaas intaasoo wiig waaye intaasoo wiig bay ku dhalaysaa qiyaas weeyaan wixiisu ee sagaalka bilood ma laba usbuuc ma dhaafay hal usbuuc ma dhaafaysaa maalin ma ku darsanay shan maalin ma ku darsanaysaa wax sheegi kara malaha cilmigaana ilaahay baa la gooni noqday ayb qof marka sidaa wax u og baa jira aan alla ahayn yidhaahdana alimaamu lqurtubi wuxuu yidhi qofkaasi haddii la yidhaahdo dhaqaatiirtu waxay u og yihiin sidaas oo yacni si xaqiiqo ah oo yaqiin ah bay u yaqaanaan haddii waxaa la yidhaahdo arrintaa kufri bay noqonay leanna ilaahay wixii uu lahaabaa iyaga la siiyey mana banaanay dheh laakiin haddii la yidhahdo waxoodu waa tajribo ayaguna ay yidhaahdaan cilmigeenu tajribo unbuu ku socdaa tajribadaasi waa la ogo waa loo daynayaa markaa iyagu waxba markaa lagu gaalaysiin maayo arrintaa tajribadu wax jira w wa kullu shayin shay dhammaantii cindahu ilaahay agtiisa bimiqdaarin mid marka jaan go-an weeyaan oo ilaahay agtiisa ka jaan go-an huwa isagu alla caalimu lgeybi qeybka kan og waayo washahaadati iyo waxa joogo isku si u og alkabiiru ee weyninka badan almutacaali sarreeyo sawaa-un waxaajina minkum idinka xaggiina xaalow ahaaday man aya man axad asara siraystay alqowla hadalka siraystay iyo waman axad jahara bihi kor u qaaday oo la jahray ilaahay agtiisu waa iskugu mid ayb oo cilmigiisu waa iskugu mid haddaad hadalka kor u dhigtaan iyo haddaad hoos u dhigtaanba iyo waman axad huwa isaguba mustakfin isqariyey bileyli fi leyli habeenka dhexdiisa isku qariyey iyo wasaaribun mid muuqday binahaari maalinka dhexdiisa ku muuqday waa iskugu mid rabbi subxaanahu wa tacaala oo isagu yacni markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay ayb hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed